taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo koowaad haddaba shayddaan baa ku kacay reer binu israa'iil oo wuxuu daa'uud u dhaqaajiyey inuu reer binu israa'iil tiriyo markaasaa daa'uud ku yidhi yo'aab iyo amiiradii taga oo reer binu israa'iil soo tiriya tan iyo biirshabex iyo ilaa daan oo war ii keena si aan u ogaado dadka tiradiisa markaasaa yo'aab yidhi rabbigu dadkiisa ha ka dhigo boqol jeer in ka sii badan inta ay haatan yihiin laakiinse boqorow sayidkaygiiyow iyagu kulligood soo ma aha addoommadaada maxaadse waxaan u doonaysaa sayidkaygiiyow oo maxaadse reer binu israa'iil sabab ay ku dembaabaan ugu noqonaysaa habase yeeshee boqorka hadalkiisii waa ka adkaaday hadalkii yoo'aab haddaba sidaas daraaddeed yoo'aab wuu tegey oo wuxuu dhex maray reer binu israa'iil oo dhan dabadeedna yeruusalaam buu yimid markaasaa yoo'aab daa'uud siiyey tiradii dadka oo reer binu israa'iil oo dham waxay ahaayeen kun kun iyo boqol kun oo nin oo seefqaad ah oo reer yahuudana waxay ahaayeen afar boqol iyo toddobaatan kun oo nin oo seefqaad ah laakiinse isagu sooma uu tirin reer laawi iyo reer benyamiin maxaa yeelay yoo'aab waa karaahiyaystay boqorka hadalkiisii haddaba taas ayaa ilaah ugu carooday markaasuu laayay reer binu israa'iil markaasaa daa'uud ilaah ku yidhi waxaan sameeyey aad baan ugu dembaabay haddaba waan ku baryayaaye iga fogee dembigayga anoo addoonkaaga ah waayo nacasnimo weyn baan sameeyey markaasaa rabbigu la hadlay gaad oo ahaa daa'uud wax arkihiisa oo wuxuu yidhi tag oo daa'uud la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay saddexdan waxyaalood baan ku siinayaa ee ka doora mid aan kugu sameeyo sidaas daraaddeed gaad baa daa'uud u yimid oo ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay midkaad doonaysid dooro saddex sannadood oo abaar ah ama saddex bilood oo aad ku baabi'did cadaawayaashaada hortooda iyadoo seefta cadaawayaashaadu ay kugu gaarayso amase haddii kale saddex maalmood oo seefta rabbigu iyadoo balaayo ah ay dalka dhex marayso oo ay malaa'igtii rabbiga dadka baabbi'inayso kullii dalka reer binu israa'iil oo dhan haddaba bal ka fiirso jawaabta aan u celiyo kii isoo diray markaasaa daa'uud wuxuu gaad ku yidhi cidhiiri weyn baan ku jiraa rabbiga gacantiisa aan ku dhaco waayo naxariistiisu waa badan tahay laakiinse yaanan dad gacantiis ku dhicin saas aawadeed rabbigu balaayo ayuu ku soo dejiyey reer binu israa'iil oo waxaa reer binu israa'iil ka dhintay toddobaatan kun oo nin oo haddana rabbigu wuxuu yeruusalaam u soo diray malag wax baabbi'iya oo markuu u dhowaaday inuu baabbi'iyo ayaa rabbigu fiidhiyey oo balaayadii ka qoomamooday oo wuxuu malaggii wax baabbi'inayey ku yidhi bes waaye haddaba gacanta soo celi oo malaggii rabbigu wuxuu ag joogay meeshii haruurka lagu tumi jiray oo uu arnaankii reer yebuus lahaa markaasaa daa'uud indhihii kor u taagay oo wuxuu arkay malaggii rabbiga oo taagan dhulka iyo samada dhexdooda oo gacanta ku haysta seef galla oo yeruusalaam ku kor fidsan markaasay daa'uud iyo odayaashiiba iyagoo dhar joonyad ah qaba wejiga dhulka saareen markaasaa daa'uud wuxuu ilaah ku yidhi kii amray in dadka la soo tiriyo sow aniga ma aha kii dembaabay oo waxa aad u xun sameeyey waa aniga laakiinse idahaannu maxay sameeyeen haddaba rabbiyow ilaahayow waan ku baryayaaya gacantaadu ha ka gees noqoto aniga iyo reerka aabbahay laakiinse dadkaaga yaanay ka gees noqon oo aanay balaayo ku dhicin markaasaa malaggii rabbigu gaad ku amray inuu daa'uud ku yidhaahdo tag oo rabbiga meel allabari ugu dhis meeshii wax lagu tumi jiray ee arnaankii reer yebuus leeyahay oo daa'uud baa ku tegey wixii uu gaad yidhi oo uu ku hadlay magicii rabbiga markaasaa arnaan soo jeestay oo arkay malaggii oo afartiisii wiil oo isaga la joogayna way dhuunteen haddaba arnaan wuxuu tumayey sarreen oo markii daa'uud u yimid arnaan ayaa arnaan arkay daa'uud oo intuu meeshii ka baxay ayuu u sujuuday daa'uud wejigana dhulkuu saaray markaasaa daa'uud wuxuu arnaan ku yidhi meeshaan wax lagu tumo isii aan meel alla bari rabbiga uga dhise waxaad igu siinaysaa qiimo buuxa in balaayadu ay dadka ka joogsato markaasaa arnaan wuxuu daa'uud ku yidhi boqorow sayidkaygiiyow qaado oo samee wixii kula wanaagsan bal eeg dibida waxaan kuu siinayaa qurbaanno la gubo aawadiis oo alaabta wax lagu tumana qodyo aawadood sarreenkana qurbaan aawadiis annugu kulli waan ku wada siinayaa markaasaa boqor daawud wuxuu arnaan ku yidhi maya laakiinse sida runta ah qiimo buuxa ayaan kaaga iibsanayaa waayo rabbiga u qaadi maayo wax aad adigu leedahay oo qurbaan la gubo oo aanan waxba ka bixin annugu ilaah ugu bixin maayo haddaba daa'uud wuxuu arnaan meeshii ka siiyey dahab miisaankiisu yahay lix boqol oo sheqel markaasaa daa'uud halkaas rabbiga uga dhisay meel allabari oo wuxuu u bixiyey qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo rabbigu bariyey oo isna wuxuu isagii samada ugaga jawaabay dab ku soo kor dhacay meeshii qurbaanka la gubo markaasaa rabbigu amray malaggii isna seeftiisuu ku celiyey galkeedii oo isla markaasba daa'uud markuu arkay in rabbigu isaga uga jawaabay meeshii wax lagu tumi jiray oo uu lahaa arnaan oo ahaa reer yabuus ayuu halkaas ku allabaryey waayo taambuuggii rabbiga ee muuse cidlada ku dhex sameeyey iyo meeshii qurbaanka la gubaba markaas waxay dhex yiileen meesha sare ee gebicoon ku taal laakiinse daa'uud meeshaas ma uu hor tegi karin inuu ilaah wax soo weyddiisto maxaa yeelay wuxuu ka baqayay seeftii malagga rabbiga